wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda galmudug cabdulqaadir shalay galbeed ayaa deegaanka marodle ka dhagax dhigay shan warbiyood oo casri ah oo qayb ka ah mashruuca barwaaqo kaasoo maalgeliyo bankiga adduunka warbiyoyadan ayaa la hirgelay doonaan deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud munaasabadda dhagaxdhiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo kamid yahay gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi caligan iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada guraceel faarax cabdi macalin agaasimaha iibka mashruuca barwaaqo liibaan cabdal gorgor iyo sidoo kale wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleed galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanka marodle mas-uuliyiinta ka hadasha goobta ayaa sheegeen warbiyadana laga kala gelo deegaanada kale ah marodile nagadweyne iyo sidoo kale laasooy oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo duculey ooman toore oo ka tirsan gobolka mudug inaan deegaanka maroodile ee degmada gurcaal aan u joogno halkan in laga dhagax dhigo mashruuc loogu talagalay in lagu sameeyo warabiyoodyo si looga faa'iidaysto biyaha xilli roobaadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mahadcelin allah kadib wasaaradda tamarta iyo biyaha galmudug sidoo kaleeto tiimka mashruuca barwaaqo iyo cid walba oo kaalin ku laheyd brograamkan fulintiisa waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiis in mashruucan sidii loogu talagalay uu fuli doono si nabad ah oo nabadgelyana uu ku dhammaan doono bulshadeennuna ay sidii loogu talagalay uga faa'idaysan doonaan insha allahu tacaala annagana ka maamul degmo ahaan waxaan damaanad qaadaynaa inta deegaankeenna laga samaynayo inuu sidii loogu talagalay oo siyaasaddii dowladda ahayd uu u fulo waxaanu joognaa maroodile oo ka mid ah mashruuca barwaaqo bero uu ka dhisahayo waro uu dadka ugu talagalay dhulka oomanaha degan war ka mid ah ayaan joognaa halkaanaan rabnaa mashruucii inaan ka dhagax dhigno oo ka bilowno oo maanta magaaladan ama deegaankan maroodile waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqaysay oo mashruuca barwaaqo oo sida magaciisuba yahaa barwaaqo ah dad aad iyo aad u qaybo badanna ay hawshaa ay wadaan iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta oo lafdhabar u ah arrintan waxaan leenahay iyo cid kastoo gacan ka geysasaba waa ku mahadsan tihiin biyahan iyo warahan in badan bay markii roobku yimaadana ay dhaafi jireen dadka markii roobku dhammaadana aad baa loogu qabi jiray baahi badan marka waxaan filayaa inay baahidaas hadda ay meesha ka bixi doonto waxaan leeyahay mar labaad maamulka degmada iyo wasaaradda iyo xildhibaankeenna iyo deegaanka odayaashiisa iyo wax oo dhanba waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waana iska kaashan doonna haddii ilaaha idmo in billigan fiican kuwa kalena waa noo imaan doonaan oo ka waaweyn sida wasiirka uu noo sheegi doono marka waxaan leenahay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa inaan maanta dhagax dhigno shan warood oo ka mid ah warihii loogu talagalay sanadkan in gobolka laga fuliyo hadduu ilaah yidhaahdo maanta oo ay bishu disembar tahay toban waxaan halkan ka dhagax dhigaynaa shan xirfadood ama shan warood oo dowladda galmudug iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha iyo mashruuca barwaaqo ay ka fulinayaan deegaanka laba ka mida oo ah gobolka mudug deegaanka toore iyo doclo ooman iyo saddex deegaan oo ka mid ah galgaduud sida nagaadweyn laasow maroodile oo aan maanta joogno waxaan jeclahay mar kale inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta goobta ku sugan gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada xildhibaanka taliyaha booliiska iyo si khaasa waxaan ugu mahad celinayaa wasiirada sharafta leh ee ila socda oo ayagu shaqooyinkoodii uga soo tagay inay ka qayb qaataan maanta mashruucan dhagaxdhigistiisa si gooniya ayaan leeyahay saaxiibada wasiirada saaxiibaday ah aad iyo aad ay aad u mahadsan tihiin runtii waa abaal aad ku leedihiin wasaaradda tamarta iyo biyaha insha allahu tacaala aniguna iyo wasaaradduna markeeda ayay idiin raaci doontaa mashaariic badan anuu og inaad wasaaradihiinu ay ka iman doonaan insha allah maanta goobtan aynu ku sugan nahay waxaan ka dhagax dhigaynaa shantaas xurfadood dhagaxdhigoodii deegaanku wuu kala fog yahay meel walba lama aadi karo laakiin waxaan go'aansannay insha allahu tacaala degmada goroceel deegaankan ka mida ayaa nasiib u yeeshay in maanta aynu ka dhagax dhigno waxaan dadka reer maroodile aan kula dardaarmayaa in xurfaddan ay ilaashadaan ka taxadaraan ayagaa iska leh ayagay anfacaysaa insha allahu tacaala inay ilgooniya ay ku fiiriyaan wajiga koobaad ee mashruuca barwaaqo oo horey u hirgelay deegaanada galmudug ayaa si weyn looga faa'iidaystay waxaana bulshada ka faa'iidaystay ku tilmaameen tallaabo muhiim ah oo wax weyn ka beddeshay adeegyada baahiyaha deegaanadooda mashruuca ayaa rajaynaya inuu sii xoojiyo dadaalada lagu xalinayay baahiyaha biyaha daaweynta xoolaha taageerada beeraleyda iyo sidoo kale ilaalinta deegaanada dowlad goboleed galmudug